wararka ka imaanaya jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayaa ku waramaya in maxaabiis badan lagu dilay gudaha dalkaasi xukuumadda kinshaaso ayaa sheegtay in ugu yaraan boqol labaatan iyo sagaal maxaabiis ah oo isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee caasimadda dalkaasi la dilay wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda kongo ayaa sheegay in dab xoogan uu ka kacay dhismaha xabsiga iyo qeybaha lagu keediyo raashiinka xabsigaasi isbitaallo ku yiilay xabsiga ayaa sidoo kale uu sheegay inuu dabku saameeyey isagoo intaa ku daray in dhacdadan ay ku dhaawacmeen ku dhowaada konton iyo sagaal ruux mas-uul ka tirsan madaxda xabsiga ayaa waxa uu sheegay inuusan jirin maxbuus badbaaday isagoo tilmaamay inay laayeen dhammaan maxaabiistii isku dayday inay baxsadaan xukuumadda kinshaaso ayaa sheegtay inay waddo baritaano ku aadan qaabka ay wax u dhaceen maxaabiis la hadlay wakaaladaha wararka ee reer galbeedka ayaa waxa ay sheegeen in xilligii uu dhacayay iskudaygan baxsashada ah ay maqlayeen rasaas aad u badan iyo qaylada maxaabiista bannaanka u baxsatay dalka kongo ayaa caan ku ah dhacdooyinka noocan oo kale ah waxaana marar badan uu dalkani martigeliyay weeraro dhiig badan ay ku daateen oo ay fuliyeen maleeshiyaadka hubaysan ee ka dhisan dalkaasi